shirkan oo xoogga lagu saaraya arrimaha kusoo kordhay geeska afrika gaar ahaana wadamada ku bahoobay igaad ayaan ilaa iyo saaka waaberigii laga soo saarin wax is-afgarada soomaaliya ayaa iyadoo ashtako ka gudbisay dowladda kenya oo ay eeda ugu soo jeedisay furitaanka shirkaasi waxaa hadalka jeediyey madaxa ururka midooda afrika muuse faqi maxamed oo ugu baaqay labada dal soomaaliya iyo kenya in ay markaasi wada hadallo furaan
to neighboring countries, which led to the breakdown of diplomatic relations, remain a serious concern for the African Union.
xiisadii dhawaanahan baa u dhexaysay soomaaliya iyo kenya oo ah laba waddan oo derisa taasoo keentay inuu go-o xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal waa mid walaac weyn ku haya midooda afrika waxaan jeclaan lahaa inaan ugu baaqo labada dhinac inay wada hadallo ka furaan sidii dib loogu bilaabi lahaa xiriirka labada dhinac igaad waxaan ka codsanaynaa inay arrintaasi dhiirigeliyaan haddaba maxay igaad ka qaban karaan xiisadda siyaasadeed ee kenya iyo soomaaliya waa kan brofeor xuseen warsame oo culumta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka kanada
falastiinay horta wax badan oo ay ka qaban karaan ma jiro laakiin hal faa'iida ah ayuu leeyahay shirkan jabuuti lagu qabanayaa oo wakti wuxuu ku soo hagaagay runtii dee xaalku kulul yahay buu ku soo hagaagay arrinta la xalilaya keliyana iyaga ma ahee dee waxa is haysta iyagana etoobiya iyo waxa is haysta suudaan etoobiya iyo suudaanta koonfureed ba is haysta waa kuwii jabuuti iyo magaranaysa eritrea awal ba is haystay iminkana sanaha ku soo biirsa marka waxay odhan doonaan inay igaa tiraahdo waba waxaan qaboojiya oo gobolkii ma rabna inay wax ku sameeyaan wax badan ba ay joojiya laakiin iyagu hadda dhexdhexaadin ay sameeyaan ma dhacays faa'iida marka ugu weyna meesha ka soo baxaysa waxa weeye inay is arkaan labadii madaxweyne gaar ahaan ninka hadda farta lagu fiiqaya la cadaadin doonaa waa madaxweynaha soomaaliya waayo kenya way ka yar xariibsanayd oo iyagu umay jirin xiriirka ee wuxuu ahaa cidda magaranaysaa wax jirtay soomaaliya marka iyagaa la yar saari doonaa xooga ma aha markii ugu horreysay oo uu xumaaday xiriirka kenya iyo soomaaliya inkastoo markii hore ay labada dhinac markaasi ka heshiiyeen haddana xilligan adag ee la filayo in doorasho ay soomaaliya ka dhaxdo ayaa waxay u muuqataa mid xaaladda kaga sii daraysa dhanka kalena inkastoo uu kulankani guu jiray haddana waxaa qayb ka ahaa kulamo gaargaara oo madaxda gobolka dhex marayay waxaana la arkayay muuqaalo muujinaya madaxda wadamada jabuuti ethoobiya kenya iyo soomaaliya oo miis wada fadhiya haddaba sidee loo xaliyaa marka laba dal oo deris ah uu midkood soo cawdo waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo horumarinta caalamiga ah ku xeel dheer waa wax caadi ah marka dowlado ay wax isku qabtaan ama uu dhaco khilaaf diblomaasiyadeed inay dhex galaan dalal kale ama ururo sida urur goboleedyada ama hay-ado caalami ah sida united nationka iyo wixii la mida marka dhibaato ma aha oo mar kastaba waa dhacdaa in la dhexdhexaadiyo dalalkaas laakiin nasiib wanaag arrinta hadda kenya iyo soomaaliya ay isku haystaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye bal horta in la derso khilaafka xafiis fiicanna la siiyo oo meel ay wada fadhiistaan ay ku sheekaysan karaanna loo baneeyo taas baa marka waxay keenaysaa in khilaafkoodan oo runtii aada u dabacsan marka loo fiirsho xiriirada kale oo diblomaasiga khilaafaadka waaweyn oo dhaca in lasoo koobo la fiirsho la yirahdo horta maxay isku hayaan waa midoo midda koobaad waxa weye waxay isku hayaan waxa weeye in faragelinta siyaasadeed laga daayo soomaaliya iyo in arrintaa badda oo maxkamadda jirta iyo waxyaabo marmarka qaarkood xuduudaha ka dhaca shilal yaryara iyo wax kooban marka taasaa runtii u sahlaysa hay-adaha ama dalalka raba inay soomaaliya iyo inay dhexdhexaadiyaan inay fahmaan waxa laysku hayo waxay yihiin kadibna ay ka diyaariyaan qaraar ama sidii loola macaamiltami lahaa kenya waxay hoy u tahay qaxooti badan oo soomaali ah waxaana ganacsiyo iyo maalgashiyo kuleh dad badan oo soomaaliyeed sidoo kale kenya waxaa ka jooga soomaaliya ciidamo nabad ilaalineed oo la sheegay in boqolaal ka mida ay ku dhinteen dagaalka ka dhankaha al-shabaab ee ay ka wadaan soomaaliya waana sababta walaaca weyn looga muujinaya xiisad dhexmarta labadan dal oo ay ka dhexayso wax ka badan dirisnimo haddaba sidee labada dal iyo dadba ay u saameynaysaa xiriirka go-an ee diblomaasiyadeed waxaan mar kale weydiiyey su-aashaasi brofeor xuseen warsame marka dusha loo laga eego dee maganaysa labadaba waxbay u dhimaysaa laakiin waxay aada ugu sii dhimaysaa runtii marka la eego soomaaliya sababtu waxa weeyaan falastiinay dee dhaqaalaha kiiniya waa dhaqaale aad u xoog badan waa sagaashan bilyan oo dollar wax soo saarkiisu halka innaga markaan buunbuunina uu yahay toddoba bilyan marka uu yahay marka dhaqaale haddii mid walba waxoogaa hoos u dhaco inta innaga uu noo geysanaya baa ka weyn inta iyagu u geysanayo laakiin iyaga laftigood way noo dhutinayaan haddii xaalku sii xumaado ciidamada kiina waa laga yaabaa in laga saaro meesha dhaqaalaa kasoo gala oo magaranaysa united nation kusiisaa kismaayo waxbaa kasoo degi jiray oo ilaa kiiniya tegi jiray jaban dad badan baa ka faa'iidi jiray soomaali badan baa meesha maalgashata waxaa laga yaabaa qaar inay kasoo baxaan oo ay yimaadaan soomaaliya ama ay uganda tegeen maalmaha soo socda ayaa la ogaan doonaa waxa uu kulanka igaad ee jabuuti uu ka bedelo xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo kenya